taliska booliiska degmada guriceel ayaa soo bandhiga nin ku eedaysan faldil ka geystay deegaanahosta degmada bambeele taliska ayaa ninkan gacanta kusoo dhigay isagoo dhumaansanaya waxa ayna sheegeen inay horgeli doonaan maxkamada ku shaqada leh si loogu soo ogo dembiga loo haysto haddaba waa kan taliyaha booliiska degmada guriceel oo ka warbixiyey ninkan ay soo qabteen iyo falku ku eedaysan yahay waxaana soo gaaray ribood ah in degmada balambal ee gobolka galgaduud lagu dilay marxuum kadibna ninkii dilay oo deysanaha uu soo fakaday ciidamada booliiska soomaaliyeed ee qaybta galmudug iyagoo rub ahaantii degmada booliiska degmada gurceel ay gacan siinayaan booliiska degmada balamballe isla markaasna ka jawaabaya amiirta taliyaha qaybta waxaan degmada gurceel ka baxay ciidanka booliiska ee degmada gurceel waxay goobeen ama ay raajeen ama ay la falgaleen eedaysanihii fakadka ahaa ee marxuumkaas dilay waqti badan iyo juhdi badan waxaana laga soo qabtay deegaano aad iyo aad u fugrumaantii oo lixdan kilomitr u jira degmada gurceel deegaankaasoo la yidhaahdo oodaale meelo hoos tagta oo dur ah alxamdulilah hadda gacanta waxaa ku haya ciidanka booliiska ee degmada gurceel wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada annagoo ilaalinayna midqabka bulshada in inta degmo dad lagu soo dilo degmo kale lasoo hoos galo la ilaalinaayo dadku dhibaato iyo dhib isu geystaan laga hortagaayo dad shacabahoon dhibaan dhib geysan in la dilo sidaas daraaddeed ciidanka booliiska oo rumaantii ka jawaabaya dhibaatooyinka noocaas oo kale ah inaysan soo laalaaban ama aysan ku fakan gacanku dhiigle dad soo dilay usan dad ku dhex fakanin ayaa xilligaas oo soonqaad aheyd oo galab aheyd weliba ka howlgalay haddana gacanta booliisku ku jiraa saldhigga degmada gudceel inuu ku xiran yahay dhibanaha ama marxuumka dhintay waxaa la yidhaahdaa cabdisalaan mire ayaa la yidhaahdaa dhibanaha eedeysanaha dilay oo dhibka geystay oo marxuumkaas dilana waxaa la yidhaahdaa cabdiraxiin side waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oon u baaqaynaa in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka meel kasta ay joogaan u soo sheegaan waxyaabihii dhibka waxyaaba dhib geysta sida dadka gacanku dhiiglayaalka dadka dadka deriska isku diraya dhibaatooyinka meelaha ka dhacaya cid kasta ay arkaan waxaan uga baaqaynaa bulshada soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan laamaha booliiska laamaha ammaanka dhammaan annaguna waxaan u taaganahay har iyo habeen inaan u shaqeeyo ummadda soomaaliyeed kana jawaabna wax alaalay wixii soo dhaca degmada baranballe iyo deegaanaha hoostag ayaa waxaa ka taagan falaalka la xiriira anooyinka qabiilka taasoo inta badan kusoo lalaabtay ayna geysanayeen dad wax magarato oo deegaankaasi ku dhaqan iyadoona inta badan ay sababto dhimashada dadka rayidka ee aan waxba galabsanin